الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات imaaraadka ama isu tagga imaaraadka carabta waa dowlad carbeed oo ka mid ah dowladaha khaliijka waxay ku taallaa waqooyi bari jasiiratul carab oo ah koonfur galbeed qaaradda aasiya waxay garabka ku haysaa xeebaha koonfureed ee gacanka carabta waxayna xuduud badeed waqooyi galbeed kala wadaagtaa qatar halka waqooyiga khaliijka carabta ay xuduud bad iyo berriba kala wadaagto dalka loogu yeero sacuudiga koonfur barina waxay xuduud kala leedahay dalka cumaan ka hor kun sagaal boqol toddobaatan iyo kowdii waxaa dalka imaaraadka carabta loo aqoon jiray imaaradaha heshiiska ah ama saaxilka cumaan waxayna imaaradaha heshiiska ah ku timid xabad joojintii dhex martay dowladda ingiriiska iyo qaar ka mid ah odayaashii carbeed ee jasiiratul carab dowladda imaaraadka carabta ee xilligan jirta waa qayb ka mid ah gobol taariikh ahaan loo aqoon jiray iqliimu cumaan kaas oo ay inta badan taariikhyahanada carbeed ku xuseen kutubtooda waxaana sidoo kale gobolkaas ka mid ah xilligan dalka cumaan sidaasii darteed marka laga hadlayo taariikhda mucaasirka ah imaaraadka carabta kama baxsana taariikhda cumaan iyo si guud mandiqadda jasiiratul carab gumaystihii ayaana dalkan ugu yeeri jiray saaxilul qarsan marka laga hadlayo magaca mucaasirka ah ee isu tagga imaaraadka carabta waxa uu ka yimid miduu dhex maray toddoba imaaradood oo dhulkan ku yaala kuwaasoo kale ah abu dubay dubay cajmaan ashaariqa ra'sal khayma umulqayawiin iyo al fujayrah imaarada abu dubay ayaa ah imaarada ugu weyn guud ahaan toddobada imaaradood waxaana ku yaala magaalada abu dubay oo ah caasimadda imaaraadka carabta dhinaca dhaqaalahana waa imaarada ugu muhiimsan waxayna leedahay khadka ugu dheer ee dhirirsan xeebta kaasoo gaaraya ilaa qatar imaarada dubay ayaa iyaduna ah tan labaad ee ugu masaaxada ballaaran imaaraadka toddobada ah ee dalka waxayna taariikhda aas-aaskeedu ka soo bilaabanaysaa sannadkii kun siddeed boqol soddon iyo saddexdii milaadiyada xilligaasoo dubay ay degeen ku dhowaad siddeed boqol oo ruux oo ku abtirsadaa qabiilka baniyaas ee uu hoggaaminayey aala maktuum imaaradaha ashaariqa cajmaan umuqayamiin ra'sal khayma iyo al fujayra ayaa iyaguna u kala muhiimsan marka laga hadlayo imaaraadka carabta sida ay u kala horreeyaan
in midowga toddobadan imaaradood ee hadda united carab emirates laisku yiraahdo in uu ahaa midow xaqiiqi ah oo dhab ah aasaas sugan ku taagan iyo in kale laba qodob baa xaqiiqatan ka jawaabaysa oo taariikhoo tusaalaba ah qodobka koowaad wuxuu yahay toddobadan imaaradood taariikhiyan waxay ahaayeen imaarado iyo khiyaanaad iyo xeroqabiileedyo ku samaysmay istaraatiijiyaddii gumaysiga ingiriiska ee ahayd farriq tasud ee kala qaybi oo xukun waxay ahaayeen toddoba imaaradood ama toddoba mandiqadood oo yaryar oo qaarkood xaqiiqatan magaalo keliya ah oo ingiriisku maaragtay laga soo bilaabo kun sideed boqol iyo labaatankii ilaa kun sideed boqol sagaashan iyo labadii maaragtay uu mid walba oday qabiileed heshiis uu ka saxiixday inuu maaragtay dhulkan asagu uu maamusho uu yeesho khayraadkiisa uu boobo muddadaasna sidaa darteed iyo wixii ka dambeeyeyna ahaa oo ku sifaysnaa yacni kiyaanaad dabaqoodhi ah oo masaalixda iyo danaha ingiriiska iyo gumaystaha u taagan inta badanna bays uu maxaanku idhaahdaa mandaqada jasiiratul carab uu uga duudo meelaheeda kala duwan uu ahaa xaqiiqatan taariikhiyanna dib ugu noqonaya maxaanku idhahdaa dagaaladii taariikhdu ay warinayso in looga adkaaday dowladdii qawaasimta oo ingiriiska gumaystihii ingiriisku uu la galay sidaa darteed marka hore waxay ahaayeen kiyaanaad jiritaankoodu uu u taagan yahay masaalixda gumaysiga ingiriiska isku imaatinkeedu marka iyo markii ingiriiska uu meesha ka baxay waxaa qasab ah oo maaragtay dabcan cid kasta ay qiyaasi kartaa oo u muuqata in uu ahaa ama uu ka dhignaa ama uu ingiriisku weli ku xaqiijinayey maaragtay inuu isku imaatinkeedu uu noqon doono ama uu sii ahaanayo halkiyaan oo danihiisa mustaqbalka si indirectly ah ugu taagnaan doono arrinta labaad oo ku tusinaysa in midowgan midow xaqiiqiya uusan ahayn oo uu ahaa arrin gacan ku rimis oo ingiriiska iyo dowladda gumaysigu ay qasabtay waxay tahay in toban sano kadib xilliga ingiriisku uu cilaamiyey maxaanku irahda xornimada mandiqadahan ama toddobadan imaaradood in ay weli ku heshiin la'aayeen noqoshada hal hal dowlad ama hal nidaam oo midaysan oo ciidankiisu midaysan yahay oo hal lacag leh oo maxaanku irahdaa siyaasadiisa ugu yaraan arrimaha dibaddu ay midaysan tahay oo tusaale ahaan ilaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideeddii waxay qaar ka mid a imaaradahan sida maxaanku irahdaa dubay iyo ra'sulkhayma ay diidanaayeen in xataa xuduudihii gumaysigu maxaanku irahdaa fiisicalka ah ee uu dhex dhigay maxaanku irahdaa dhulkan in maaragta meesha laga saaro in hal ciidan loo sameeyo inay hal cumlo ama hal lacag yeeshaan siyaasadooda khaarijiguna ay hal mid noqoto sidaa darteed toban sano kadib xilligaas waxay ahaayeen niman iyo maxaanku irahdaa madax dabaqoodhi ah oo ku heshiin la oo isku haysata xukunka meeshan oo nimba uu rabo maaragta goonidiisa uu rabay inuu asagu amiirka toddobadan imaaradood ay hoos imaanayso uu noqdo talada iyo go'aanka ugu dambaysana maaragta asagu uu yeesho labada arrimood marka laisku daro waxay tusaale ka yihiin oo ku tusinayaan midowgii xaqiiqatan gacan kurimiska ahaa ee gumaysiga ingiriisku markii uu meeshan sida tooska ciidamadiisa ugala baxay uu iclaamiyey uusan ahayn midow iyo arrin xaqiiqi ahoo asalo maxaanku irahdaa tiirar asala ee ku taagan
من كل من يؤذيك بالأوهام عذرا إليك من الذين تلبرلوا
kun sagaal boqol lixdan iyo sideeddii dowladda ingiriiska ayaa sheegtay inay diyaar u tahay ka bixitaanka dalalka ay duulaanka militari ku joogtay kadib markii ay diyaarsatay dadmaanka ingiriiska ah kuwaasoo ay ugu tala gashay inay taladaa ku wareejiso iyaduna dusha sare ka maamusho durbe markii uu warkan soo baxay waxaa kulan isugu yimid zaa'id ibnu suldaan aala nahyaan iyo raashid ibnu saciid aala maktuum kuwaasoo ka wada hadlayay midaynta imaaraadka khaliijka carabta si ay hal dowladood uga soo baxdo imaaradaha qatar iyo albaxrayn ayaa qayb ka ahaa kulanka wadaxaajoodka kuwaasoo markii dambe isaga baxay shirka waxaana midoobay toddobada imaaradood ee aan soo sheegnay kuwaasoo qaatay magaca dowladda isutagga imaaraadka carabta labadii disembar kun sagaal boqol kow iyo toddobaatankii ayaa lagu dhawaaqay in imaaraadka carabtu midoobay xurnima ku sheegna ka qaatay ingiriiska zaayid ibnu suldaan aala nahyaan oo ahaa amiirkii abudubay ayaana noqday madaxweynaha imaaraadka carabta halka raashid ibnu saciid aala maktuumna uu noqday madaxweyne ku-xigeenka
xilliga midowgan la iclaaminayey ama ingiriisku uu meesha ka baxayey waxaa muhiim ah ama in la dul istaago mudan taariikhdooda iyo maxaanku irahdaa siiradooda iyo waxa maaragta ay ahaayeen iyo nidaamka ay ku soo barbaareen iyo meesha xukunka ay uga soo biireen laba nin baa tusaale loo qaadan karaayoo labada imaaradood oo ugu muhiimsan maxaanku irahdaa ilaa hadda caa'iladoodii ama faamiligoodii ama caruurtoodii ay xukumaan oo maaragta ay ka taliyaan madaxda ka yihiin labadaas nin ka midu waa ninkii maxaanku irahdaa nineteen sixty eight markii la iclaaminayey xurnimadan maxaanku irahdaa maqaarsaarka ah madaxda ka ahaa oo rashiid ibnu saciid almaktuum ee la oranayey imaarada dumayna maxaanku rahdaa hogaamiyaha ka ahaa ama ka sheeganayay ninkaasi wuxuu ku dhashay meeshan kun sagaal boqol labayo tobankii xilligaas oo gumaysigii ingiriisku uu meeshan si toosa uga talinayey uuna maamulayey aabbihiisoo nin taariikh dheer oo dabadhilifnimo maxaanku irahdaa madaqadan ku lahaa ama magaaladan ku lahaa imaarada yar halka magaalo ah sidaa darteed wuxuu ahaa nin ku barbaaray nidaamkii gumaysiga nin ku hoos barbaaray oo maxaanku irahdaa ay maxaanku irahdaa xaqiiqatan tababareen askartii iyo saraakiishii gumaysiga ingiriiska ee meeshan maxaanku irahdaa ka talinaysay ee xooga ku haysatay aabihiina uu dabaqoodhiga maaragtay u ahaa markuu aabihiis meesha ka baxo ee halaagsamay kun sagaal boqol konton iyo sideeddii asaga xukunka la wareegay ilaa uu ka dhimanayay kun sagaal boqol iyo sagaashankiina maxaanku irahdaa asagaa sidaas meeshaas maxaanku irahdaa uga ahaa madax sidaa darteed yacni madaxnimadiisii iyo dabaqoodhinimadiisii iyo u adeegistiisii iyo ka hoos shaqayntiisii gumaysiga ayaa sideedii maxaanku irahdaa u sii socotay si la mid ah ninkii asaguna ka talinayey imaaradda abudabi oo sayid ibnu suldaan maxaanku irahdaa alnahyaan taariikh sidaa la midu asaguna leeyahay kun iyo sagaal boqol toban iyo sideeddii buu ku dhashay meeshan oo aabihii sidoo kale uu dabaqoodhi ingiriiska hoos maaragtay hoos jooga uu ahaa oo kabaqaad u ahaa uu ahaa kun sagaal boqol lixdan iyo lixdii buuna isagu maaragtay uu noqday amiirka meeshan laba sano ka hor inta aysan iclaamin ingiriisku xoriyaddan beenta ah sidoo kale wuxuu maaragtay madaxnimadiisii iyo xilkiisii ay ahayd sii socoshada iyo sii wadista maxaan ku idhahdaa xilkii iyo taytalkii iyo mansabkii uu ugu adeegayay dowladdii ingiriiska sidaa darteed waxay ahaayeen dad xaqiiqatan dhammaantood yacni ay ababisay maxaan ku idhahdaa shaqaale u ahaa ee dowladdii ingiriiska iyo xukunkeedii iyo danaheedii iyo nidaamkii maxaan ku idhahdaa cilmaaniga ahaa ee allaadiiniga ahaa ee diinta iyo shareecada islaamka iyo qiyamka ummadda kasoo horjeeday ee ay waddankan iyo madaqadan ku haysatay
بك يرتقي في الكون طبع كرامي عذرا إليك من الذين تطاولوا بضلال منهجهم وسوء كلامي عذرا إليك عذرا إليك عذرا إليك جزيلا tiro ahaan dadka ku nool imaaraadka carabta waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad toban milyan bed ahaanna dalku waxa uu ku fadhiyaa masaaxo dhan siddeetan iyo saddex kun iyo lix boqol oo kilomitir oo iskuweer ah dowladda imaaraadka carabta ayaa laga soo bilaabo aas-aaskeedii ilaa iyo maanta waxay ka mid tahay dowladaha kaalmaha hore kaga jira dhibaataynta muslimiinta qoyska talada haya ayaana ku tilmaaman garab joogga iyo gacaltooyada reer galbeedka heer ay iyaga qudhoodu ku faanaan waxay dowladdan la dagaalantay wax weliba oo fadiilo ah heer magaalooyinka imaaraadka carabta loo maleeyo inay yihiin los angelesta ameerika ama londonta ingiriiska dalkanna waxaa saldhigtay reer galbeedka iyo kuwo kale oo ka soo tegay waddamada gaalada iyadoo wakiil ka ah maraykanka fulinaysana ajendayaasha reer galbeedka waxay dowladda imaaraadka carabtu isku maqiiqday meel weliba oo uu ka soo bidhaamo iftiin diineed iyadoo aan waxba la harin isticmaalaysana awooddeeda dhaqaale ayay dalal badan oo ka mid ah dunida islaamka waxay ka hirgelisay maleeshiyaad manaxayaal ah oo ku tuntay sharafta ummadda bannaystayna dhiiggooda dalalka suudaan yemen iyo soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka dhibanayaasha u ah siyaasadda arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta ee dhigaysa dhibaataynta iyo la dagaalanka muslimiinta
si guud imaaraadka carabtu xilligan saddex shay buu ku tilmaaman yahay ama caan ku yahay ama ugu muhiimsan waxyaabaha maaragtay uu ku tilmaaman yahay midda koowaad waxay tahay imaaraadka carabtu wuxuu ku tilmaaman yahay oo caan ku yahay yacni meel gaalada caalamku xilligan iyo fusuqada caalamku ay xilligan u tumasho tagto meel kasta iyo maxaan ku dhaha waddan kasta iyo qaarad kasta oo adduunka ah looga yimaado maaragtay si loogu tunto oo nooc kasta oo maxaan ku yidhahdaa fisqi ah ee loogu sameeyo oo magaalooyinkii iyo xeebihii waddankani maxaan ku idhahdaa loo rogay oo loo diyaariyey qaab gaalada caalamku ay ugu tuman karto qaabka labaad wuxuu yahay iyo arrinta labaad uu caan ku yahay waddankani in uu yahay aalad maxaan ku idhahdaa reer galbeedka iyo dowladaha maraykanka iyo ingiriisku ay u isticmaalaan duulaanada ay ku hayaan ama ay ku qaadayaan sida joogtada ah muddada dheer caalamul islaami waddamadiisa kala duwan iyo manaadiqdiisa kala duwan oo waxaa xilligan laga warqabaayoo lala wada socdaa inta meelood iyo inta waddan oo islaam ah oo burburintooda iyo duulaanka reer galbeedku ay maaragtay gadaal ka riixayaan uu asagu maxaan ku idhahdaa waranka caaradiisa ay imaaradan dowladdan ama duweyladani ay mas-uulka uga tahay wadamadaasoo ay ka mid yihiin yeman suudaan soomaaliya iyo maxaan ku idhahdaa galbeedka afrikaba wadamada ku yaalla muslimiinta sidaa darteed waa waddan yacni ku sifaysan oo maxaan ku idhahdaa doorkiisu uu yahay iyo siyaasaddiisa caalamka oo khaarijiga ah inuu dabaqoodhi iyo dabaldhilif maxaan ku idhahdaa caskari iyo dhaqaale iyo siyaasadeedba uu u yahay wadamada maraykanka iyo ingiriiska iyo reer galbeedka guud ahaan arrinta saddexaad oo uu ku sifaysan yahay waddankani waxa weeye ama duweyladani in ay tahay yacni caasimadda labaad ee yuhuudda caalamka oo mashruucan tadbiica iyo maxaan ku idhahdaa u dabadhilifaynta iyo udabaqoodiyeynta yuhuudda iyo ka shaqaynta masaalixda yuhuudda iyo maxaan ku idhahdaa duulaanka ay yuhuudda iyo sahayanada caalamku caalamul islaami ku hayso khaasatan yacni duulaanka iyo maxaan ku idhahdaa gumaysiga iyo dhulboobka lagu hayo dadkii iyo dhulkii reer falastiin yacni meesha labaad oo xarunta u ah oo laga karkariyo oo caalamul islaami yacni maaragtay duulaanka tooska iyo jasiiratul carab maanta looga hayo xarunta u uhu maxaan ku idhahdaa waa dubay iyo magaalooyinka iyo maxaanku yidhahdaa guud ahaan waxaa loo yaqaano imaaraadka carabka تلبرلوا وتعلمنوا وتلبسوا بظلام عذرا إليك عذرا إليك عذرا إليك جزيرة
muslimiinta ku nool imaaraadka carabta ayaa iyaga laftooda waxaan u badbaadin diinkooda iyo sharafkooda xabsiyada aala zaydna waxaa ku xidhan kumannaan ruux oo ay ka mid yihiin tobannaan haween muslimaad ah الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات